أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد رحمه الله تعالى وسننه كثيرة منها الغسل للإحرام وللوقوف ولرمي أيام التشريق والتضيب قبيل الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين جديدين وغير ذلك وسننه سنن الحج حجك سنوين كيسو كثيرة كوفر بضمو weli waxaanu ku dhex jirnaa xajkii iyo axkaamtiisii waxaa inoo soo dhammaatay arkaanuulxaj iyo waajibaatulxaj halkan waxaanu ka guda gelaynaa xajka sunnooyinkiisa sunnooyinka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa waxyaalo qofka xajka gudihiisa hadduu ku sameeyo ajir iyo fadiilo dheeraada uu ka helayo laakiin hadduu ka tago xajkiisii uu ansaxayo wax dembiyana aan looga qoraynin saasaa loola jeedaa sunnooyinka wa sunanuhu sunanu lxaji xajka sunnooyinkiisu kahiiratun way fara badan yihiin minhaa sunnooyinkaas waxaa ka mid a alguslu qubays lilixraami liajli ilixraam xirashada xajka dartiis loo qubaysto waxaa sunnooyinka xajka ka mid a inta aadan xajka xihan oo cumrada aadan xidhanin inaad soo qubaysato isticdaadan lihaadihi alcibaada diyaargarow cibaadadan weyn aada u diyaargaroobayso waxaa sunnaa inaad soo qubaysato iqtidaa'an birasuuli illaah iyadoo lagu dayanayo nebiga sala allahu calayhi wasalam walilwuquufi istaaggii in loo qubaysto ayaa haddana la sunneeya waa istaagga carafa maalinta sagaalaad ee carafa xujaydu ay istaagayaan maalintaa in loo qubaystana waa sunno waliramyi ayaami tashriiq maalmaha la yidhaaho ayaamu tashriiq tuurashadooda in loo qubaystana waa loo sunneeyaa waxaa kaloo sunno ah saddexda maalmood ee dhagax tuurku socdo waa maalinta kow iyo tobnaad labiyo tobnaad saddex iyo tobnaad saddexdaa maalmood in la qubaystana waa sunno maxaa yeelay meelahan la leeyahay in loo qubaysto ah sunno ah waa mawaadicu alijtimaac lilxujaaj waa meelaha inta badan xujaydu ay ku kulmaayaan marka wasakhdaada iyo dhididkaaga iyo intii lagu dhibtoon lahaa waxaa fiican meel kasta oo lagu kulmayo carafo istaaggeedii oo kale dhagax tuurka waa la ysugu tagaa dawaafka xujaydii oo dhan a isugu imaanaya meelaha makaanul ijtimaac ah oo bulshada iyo ummadda dhan ay isugu tegayaan in dadka xujayda aysan ku dhibtoonin dhidadkaaga aysan ku dhibtoonin wasakhdaada aysan ku dhibtoonin oo meelaha la ysugu tegayo dhammaan aada u soo qubaysatid watadayubu iscarfintii ayaa la sunneeyaa in laysi soo carfiyo ayaa sunno ah qubayla alixraam xidhashada wax yar ka hor inta aadan xidhanin xajkii inta aadan xidhanin waxaa sunnaa inaad udug iyo caraf aada soo marsato sunnagu waa sida nabigeenu uu samay jiray sala allahu calayhi wasalam amaa bacda alixraam xajkii markaad xidhatay ka bacdi in wax caraf aada ismariso waa xaaraan laakiin masaladan laga hadlayo waxaa weeye waa qubayla alixraam xajka xidhashadiisa xidhashadaa wax yar ka hor in laysu soo carfiyo sunnagu wa lubsu isaarin wa ridaa-in macawis iyo go lebiskoodii ayaa la sunneeya macawiskaas iyo go-aas oo abyadayni ee cadcad kuwaasoo jadiidayni ee cusub wagayru daalika kaas kayrkiis waxyaalo badan oo sunnooyinka ka mid ah ayaa la sunneeya wuxuu ku yidhi sheekha sunnooyinka xajka waxaa ka mid a macawis iyo go' cad in la lebisto oo dharka aad lebisanayso inay cadcad yihiin ayaa la sunneeyaa laakiin macawistaas iyo go-a waxaa xidhanaya waa binisbati lirijaal raggaa loola jeeda amaa dumarka iyagu waxay iska qaadanayaan dharkooda caadiga ahay qaadanayaan laakiin ragga weeye waxaa laga hadlayo ragga waxaa loo sunneeyaa in iyagu ay qaataan macawis cad iyo go' cad ay qaataan weliba macawistaasi lama ogola macawisaha tolan inay noqoto maxaa yeelay muxaramaat ulixraam waxaa ka mid a lubsulmakhiid waa macawis furanaa loola jeeda waa go' asaguna furan macawis furanaa loola jeeda ama macawishu hadday tolan tahay oo muxiid ay tahay waa xaaraan waman taraka rugnan rugni qofkii ka taga rugnigaasoo min alarkaani arkaantii xajka ka mid a lam yasixa xajuhu shaksigaa xajkiisu ma ansixin walaa yujbaru rugnigaasna laguma kabo bidamin dhiig laguma kabo walaa gayrihi gayri dam dhiigga gayrkiisna laguma kabi karoo laguma buuxin karo halkan wuxuu ka gudageli sheekhu arkaanu اlxaj iyo waajibaat اlxaj waxay ku kala duwan yihiin wuxuu ku yidhi sheekhu arkaanu اlxaj rugni ka mida qofka xaajigu hadduu ka tago xajkiisii ma ansaxayo xajkiisii oo dhan ayaan ansixay arkaantii waan soo qaadannay maalan waxaa ka mid ahaa alwuquuf bicarafa carafa in la istaago ayaa ka mid ahaa arkaanta waxaa ka mid ahaa niyadiyaa ka mid ahayd haddii hal rugni oo arkaanta xajka ka mid ah qofku uu ka tago xajkiisii oo dhan baadilu ma ansaxay wuxuu ku yidhi sheekhu walaa yujbaru rugnigaasna laguma kabo bidamin dhiig walaa gayrihi gayri dam dhiig gayrkiisna laguma kabi karo boqol neef oo geela haddii aada gowracdid rugnigii aad ka tagtay beddelkiisii si boqol neef oo geela ay kugu buuxiyaan ma kuu buuxin karaan laasim waa inaad rugnigii la timaado wa halaaatun saddex saddexdaasoo min alarkaani ee arkaantii xajka iyo cumrada ka mid a laa tafuutu saddexdaasi kama tagto xaajiga maa muddadii daama xaajigu uu ku daa'im yahay xayan qof nool intuuba nool yahay saddex rugni wakhti ma lahan wakhtigaad rabto ayaad samayn kartaa wa hiya arkaantaas saddexda ah oo aan kaa tegaynin weligood addawaafu dawaafkii wey waasacyu socodkii weye beyna asafa waalmarwa safa ee marwe dhexdoodii la soconayo waalxalqu xiirashadii wey saddexdaas oo arkaanta ka mid ahaa arkaanta xajkana way ku jireen arkaanta cumradana way noogu jireen saddexdaasi sheekhu wuxuu ku leeyahay weligood ma tagan haddii toban sano kabacdi aada samayso waa ka ansaxay maalan dawaafkii aad ka tagtay dawaafkii ma aadan samayn dawaafkii dawaafki waxaa loola jeedaa waa dawaafu rugni ama dawaafka la yidhaaho dawaafulifaada waa isku mid dawaafulifaadahaasi weligaa kaa tegi maayo toban sano kabacdi haddaad la timaado dawaafulifaadihii waa kaa ansixi waxaa kaloo la mid a alsacyu bayna asafa waalmarwa socodkii safaya marwe dhexdooda la soconayo arkaantii xajka ka mid ahaa isagana sidaas oo kale kaama tegay toban sano labaatan sano soddon sano kabacdi haddaad la timaadid waa kaa ansixi waxaa kaloo la mid a xalqigii xiirashadiina waa la mid xiirashadii tinta la xiiranaya ama la gaabsanayay isaguna wakhti ma laho kaa tegi maayo labaatan sano soddon sano kabacdi haddaad xiiratid waa kaa ansixi waman taraka waajiban waa farqiga u dhexeeya rugnigii iyo waajibkii waman taraka waajiban waajib qofkii ka taga saxa xajuhu xajkiisii waa ansaxay rugnigiina maxaa la yidhi waman taraka rugnan min alarkaani lam yasixa xajuhu waajibkii waxaa la yidhi qofkii ka tagay saxa xajuhu xajkiisii wuu ansaxay laakiin walazimahu shaksigaas damun dhiigaa ku laasiman qofku marba hadduu waajibaadkii xajka mid ka mida uu ka tegey maalan almabiit bimusdelif uu ka tegey ramyuljimaar dhagax tuurkii uu ka tegey mabiit biminuu ka tegey alixraam min almiiqaat miiqaadkii laga soo xarmanayuu ka tegey waajibaadkaa waajib ka mida qofku hadduu ka tago xajkii horta ka buri maayo xajkiisii waa saxiix laakiin maxaa laga rabaa laba shay ayaa ku waajibtay horta wuu dembaabay wuu dembaabay qofku hadduu waajib ka tegey midda labaad waxaa kaloo ku waajibaya dhiig neef inuu gowracana waajibu walazimahu shaksigii waxaa ku laasimay damun dhiig neef inuu gowraco wa calayhi calaa taariki اlwaajib qofkii waajibka ka tegeyna aliثmu dembiyaa dushiisa ah liannahu yacni wax ilaahay waajib uga dhigay ayuu ka tegey marka dembiyaa yacni dushiisa ahoo waa loo ciqaabi in lam yucdar haddaan loo cudur daarin yucdar wey meesha saasaan ku saxayna in lam yucdar haddaan loo cudur daarin hadduu cudurdaar haysto cudurdaar hadduu qofkaasi haysto markaa wax dembiya loo qori maayo maalan qofkii uu xanuunsaday habeenadii yacnii mina la huyanayay saddexdii habeenoo mina la huyanayay iyo sad- saddexdii maalmood oo dhagax tuurku u socday ayaamu tashriiq waaba iska xanuunsanaaba hoteelkiisuu iska jiiftay hoteelkiisii ayuu iska jiiftayoo meeshii mina ma imanoo xanuunuu la soo kici waayo qofka noocaas oo kale ah ma dembaabayo leannahu cudurdaar u haystaa wax dhiigana lagama lahan wax dhiigana laguma lahan oo waxa weeye waa qof sharcigu uu u cudur daaray halkaas waxaanu ku ogaanay farqiga u dhexeeya arkaanu ulxaj iyo waajibaat ulxaj halkanna uu sheekhu wuxuu ka gudageli sunan ulxaj sunnooyinka qofkii ka taga maxaa isagana ku waajibay waman taraka shay-an shay qofkii ka tegey shaygaas oo mina sunani sunnooyinkii ka mida falaa shay-a calayhi calaa taariki sunna sunnada qofkii ka tegey dushiisa waxba dushiisa ma ahaanin qofku hadduu sunnada ka tago wax dembi ah oo loo qorayo ma lahan wax dhiigahoo ku waajibayoo laleeyahay neef gowracna ma lahan liannahu sunnada tacriifkeeda iyo daabitkeedu wuxuu ahaa waa maa yuhaabu calaa ficlihi walaa yucaaqabu calaa tarkihi oo wax haddaad samaysana laga abaal marinayo haddii aad ka tagtana aan lagu ciqaabaynin walaakin tafuutuhu laakiin shaksigaa waxaa ka tegaya alfadiilatu fadiiladii iyo ajirkii fadligii iyo khayrkii sunnada uu ka heli lahaa iyo itibaacii iyo raaciddii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam ayaa dhaaftay faslun fii muxaramaati اlixraam faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii muxaramaati alixraam xarmashada waxyaalihii laga xarimay ayuu u fasalya fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa intaadan xajka soo xihan oo cumrada aadan soo xihan waxyaalo waxaa jira xalaal kuu ahaan jiray laakiin markii xajkii cumradii aada xidhato xaaraan kaa noqonay intaadan xajkii cumrada xidhan xalaalay ahaan jirin laakiin xajkii cumradii haddaad soo xidhatay xaaraamay isku beddelayaan ashyaadaas yaxrumu waxaa xaaraama bilixraami bisababi ilixraam xidhashadii xajkii ama cumradii aada xidhatay sababtooda waxaa xaaraam ku ah diibun caraftiya xaaraana adigoo xajkii haddaad soo xidhatay ama cumradii aada soo xidhatay in wax diib ahoo carfaya aada yacni ismariso xaaraan wey korkaaga jirkaaga kulli xaaraan wey waxaana isla mida raggii iyo dumarkii isla mid wey labadaba xaaraan uu kayay wadahnu ra'sin wa lixyatin garkii iyo madaxii saliideyntoodii ayaa xaaraan ah garkii iyo madaxii in la saliideeyo oo xaajiga ama qofka muctamirka ah ee cumraysanaya inuu garkii iyo madaxii uu saliid mariyana xaaraan garkii iyo madaxii la yidhi maxaa baxay jirkaaga kale lugahaagii gacmahaagii dhabarkaagii way ku bannaanta waad saliidaysan kartaa laakiin waxaa la diidi madaxa iyo iyo garkiiu tanna raggii iyo dumarkii way ku suman yihiinoo dumarku iyaguna madaxa inay saliidaystaan xaaraan wey marba hadday xajkiiba soo xirtaan ama cumradiiba ay soo xirtaan wa isaalatu dufrin cijida zuulinteedii ayaa xaaraana cijiyaha in layska jaro marba haddaad xajkii xidhatay xaaraan wey maxaa yeelay alxaaj laa budda an yakuuna ashcad aqbar xadiisu qudsi ilaahay wuxuu ku yidhi jaa-uunii shuchan gubra ushhidukum annii qad gafartu lahum ilaahay wuxuu yidhi xujaydu waxay ii yimaadeen iyagoo basaasan iyagoo basaasan oo boor leh ayay ii yimaadeen ushhidukum malaa'igtaydiina waxaan markhaati idinkaga dhigi annii qad gafartu lahum inaan u dembi dhaafay marka waxaa weeye saliid saliidda iyo barafuunka iyo catarka iyo xikmadii xajka loogu tala galay oo adoo basaasan inaad timaadid ah ayay ka hor imaanayaan wa isaalatu shacrin tinta zuulinteedii ayaa xaaraan ah waa raggi iyo dumarkiiba xaaraan wey raggi iyo dumarkiiba cijiyihii in layska jaro cijiyihii in layska jaro xaaraan wey marba haddaad xajkii soo xiratid cumradiiba aada soo xiratid hal ciddi oo ka mida haddaad goyso waa hal koombo raashinaha waajib kugu noqonay laba ciddi haddii aada goysana laba koombo raashin ah saddex ciddi haddii aada goysidna neef ariya wey markaas dhiig wey markaas wa jimaacun jimaacii ayaa xaaraan ah ninkii iyo islaantiisii hadday isla socdaan inay isjimaacaan oo isla jiiftaan xaaraan wey wa muqadimaatuhu muqadimaatu ljimac jimaacaas waxyaalaha ka soo hormara oo taataabashadii iyo dhunkooshadii iyo waxyaalahaasna waa xaaraan wa caqdu nikaaxin nikaaxa xidhiddiisii ayaa xaaraan ah qofkii asagoo xaaji ah ama muctamir ahoo cumro soo xirtay ama xaj soo xirtay inuu nikaaxsado xaaraan wey haddii nikaaxa la sameeyana maba ansaxayo asagoo xajkii u xidhan yahay cumradii u xidhan yahay ayuu nikaax sameeyey maba ansaxayo wasaydun ugaarashadii ayaa xaaraan ah xaajigii inuu ugaarto isagoo xajkii u xidhan yahay ama cumradii uu xidhan yahay ugaarkaas isaguna waa xaaraan wey wa qadcu ashjaari alxaram geedaha xaramka goyntoodiina xaaraan wey waxaa kaloo xaajigii muctamirkii xaaraam ka noqonaya geedihii xaramkii in la googooyo iyaguna xaaraam wey maxaa yeelay xaramka waa muxtaram oo waa la xushmeeyey maadaama muxtaram uu yahay xaaraan wey wa haadihi almuxaramaat uu ula jeedaa sheekhu wa haadihi ay almuxaramaat waxyaalahan aan soo sheegnay oo la xarimay yashtariku fii xurmatihaa muxaramaadkaas xaaraam noqoshadooda waxaa shirko ku ah alrajulu waalmar'a ninkii iyo haweenaydii shirkay ku yihiin waxaan aan soo marnay oo dhan oo aanu nidhi waa xaaraan oo qofku hadduu xajkii soo xirto ama cumradii uu soo xirtay xaaraam ka yihiin aanu nidhi raggii iyo dumarkii labaduba way ku siman yihiin wayaxrumu waxaa kaloo xaaraamka ah waa waxyaalaha min khawaasi rijaal uu geli waxyaalaha ragga khaaska ku ah oo si gaara ragga looga xarimay ayuu geli sheekhu wayaxrumu waxaa xaaraam ah calaa rajulin ninkii waxaa xaaraamka ah satru ra'sin madaxa asturkiisii muxaramaadka waxay u qaybsamaan saddex qaybood maa yashtariku fiihi arijaal waannisaa wax ragga iyo dumarku ay shirko ku yihiin wamaa yakhtasu biarijaal iyo wax ragga keliya khaas ku ah wamaa yakhtasu biannisaa iyo wax dumarka keliya khaas ku ah saddexdaasuu u qaybsamaya hadda waxaa noo soo dhammaaday qaybihii ragga iyo dumarku ay shirkada ku ahaayeen halkan waxaan gelaynaa qaybtii labaadoo maa yakhtasu biarijaal waxyaalo ragga keliya yacni laga xarimay oo haweenkii xaaraan aan ka ahay waxaa ka mid a satru ra'sin madaxa asturkiisii ninka xaajigaa madaxa inuu daboosho koofi uu qaato cimaamad uu ku xirto xaaraan wey laakiin haweenaydii waaba waajibba inay tinta daboolato waajib weeye iyada wa lubsu makhiidin shaygii la tolay labiskiisii ayaa ragga xaaraamka ah waxaa kaloo waxyaalaha ragga khaaska ku ah ka mid a wax makhiidahoo tolan inay qaataan xaaraan wey funaanadii shaatigii kastuumadii surweelkii qamiiskii macawistii tolnayd waxyaalahaasoo dhan ragga xaaraan wey amaa haweenkii xaaraamka ma aha haweenku waxay iska qaadanayaan diricoodii xijaabkoodii kulli waa iska qaadanaya wa calaa imra'atin halkanna wuxuu ka gudagalay maa yakhtasu biannisaa wixii dumarka khaas ku ahaa oo dumarka keliya xaaraam ka ah wa calaa imra'atin haweenaydii waxaa xaaraamka ah iyadana satru wejhiha wejigeeda asturkiisiiya xaaraamka ah haweenkana waxyaalaha xaaraamta ka ah sida khaaska waxaa ka mid ah wejiga inay asturaan oo indho shareer ay qaataan marba haddii xajkiiba ay soo xirteen xajkii hadday soo xirteen ama cumradii ay soo xirteen indho shareer inay qaataan xaaraan wey dumarka wa calaa imra'atin haweenaydii waxaa xaaraamka ah satru wejhiha wejigeeda asturkeediiya wa lubsu qufaasin ayaa xaaraamka ah wa lubsu qufaasin qof gacmeedkii qufaaska waxaa weeye waa waxyaalo qabowga ama kulaylka la ysaga celiyo haweenku ay gacmaha gashadaan wey gacmaha waxyaalo ay gashadaan oo xilliga qabowgu dhacayo ay isaga celiyaan qof gacmeeda le qof gacmeedkaa labiskeedii ayaa haweenayda xaaraamka ah fii kafihaa calacasheeda inay ku labisato oo qof gacmeedkaa calacalaha iyo gacmaha ay gashato xaaraan wey wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fii taxriimi اlmadkuuraat fii taxriimi اlmadkuuraat waxyaalahan lasoo sheegay xaaraam yeelidoodii dee hadda masaladan haweenka wa cala imra'atin satru wajiha wa lubsu qufaasin fii kafihaa marka la leeyahay ulajeeddada yaan loo fahmin yacni qufaaskan qof gacmeedka raggii xalaal u yahay yaan loo fahmin leannu ragga nafsadooda xaaraamu ka yahay qufaaska maxaa l ragga maxaan soo marnay wax walboo makiidahoo tolan ayaa xaaraam ka ah marka dumarkii uun masaa-ishiisuu sheekhu ka hadlayay mooye ulajeeddada sheekhu ma aha lubsu qufaasku inuu ka mid yahay min khawaasi الnisaa bal raggana xaaraamu ka yahay wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fii taxriimi اlmadkuuraat waxyaalahan hadda lasoo sheegay xaaraam yeelidoodii waxaa lagu shardiyaa alcamdu kas in loo sameeyo marka la leeyahay waxyaalahani waa xaaraan waa qofkii kas u sameeya wاlcilmu cilmiyaa loo shardiya waa qof og arrimahan inay xaaraan yihiin wاlاkhtiyaaru ikhtiyaara loo loo shardiya waa qof haddana ikhtiyaarkiisa waxyaalahan u sameeyey wa takliifiyaa loo shardiyaa takliif qaangaarnimo qofku inuu qaangaar yahayo baaliqa caaqila uu yahay oo qaangaar caqli yahay ayaa shardi ah fa in intafaa shay-un shay hadduu anfoomo oo shay la waayo shaygaasoo min daalika almadkuurkaa la soo sheegay ka mida oo min alcamdi waalcilmi waalikhtiyaar waaltakliif qofkii maalan kas uma samayn cilmi uma lahano waa jaahil ikhtiyaarkiis uma samayn waa lagu khasbay waa saqiir oo qaangaar ma ahan falaa taxriima xaaraam yeelid markaa ma ahaanin marba haddii yacni qofku ikhtiyaarkiis uusan ku samayn ama jaahilba uu iska yahay ama saqiirba uu iska yahay markaa wax taxriim la yidhaahay ma jiraan xaaraamka ma ahan wa kulluhaa kullu lmadkuuraat waxyaalahan lasoo sheegoo muxaramaadka ah waxa aan la yidhi xaajigay xaaraam ka yihiin kuwii ragga kuwii dumarka kuwii ay labadoodaba shirkada ku ahaayeen muxaramaadkaasoo dhan fiiha fi lmuxaramaat muxaramaadka aanu soo sheegnay dhammaantood alfidyatu fidya ka waajibaysa wixii aan soo marnoo dhan fidya ka waajibaysa fidyo ayaa ka waajibaysa oo maalan qofkii haddii la yidhi ninkii maalan haddii la yidhi wax tolan ha isku qaadana shaatigiisuu iska labistay funaanadiisuu qaatay surwaalkiisuu qaatay neef ariya waa inuu gowraco haweenaydii maalan waxaa la yidhi wejiga ha isku asturanin wejigii asturato indhashareeray qaadatay iyadoo xaajiyad ah iyadana neef waa inay gowracdo kulli waxyaalihi aan soo marno o dhan waxaa ka waajibaya fidyo maa caddaa wixii ka soo haray caqda nikaaxi nikaaxa xarigiisii wixii ka soo haray nikaaxa laakiin maya nikaaxa wax ka waajibayo fidye ah ma jiraan liannahu isagu maba ansaxayo maba ansaxayo maadaama uusan ansaxaynin wax fidyaa isaga ka waajibi maaya wa fi lfidyati fidyadana waxaa ku sugan fidyada waajibaysa qofku hadduu xaaraamtaa sameeyo tafsiilun faahfaahina ku sugan fidyada waa in la faahfaahiyo waa in la kala saaro fain kaanat fidyadu hadday ahaato fain kaanat waxyaalihii muxaramaadka ahayo fain kaanat hadday ahaatay almuxaramaat waxyaalihii la xarimay min baabi alitlaafi talfinta baabkeeda hadday ka mid ahaada haddii xaajigu xaaraamta uu sameeyey ay tahay wax uu talfiyey hadday tahay wax uu talfiyey oo u baabi'iyey hadday tahay wadaalika ka qatli sayd ugaarka dilkiisii oo kale ugaarkii xaramkuu dilay ugaarkii ayuu dilay wa qadci shajari geedkii goyntiisii oo kale geedihii xaramkii ayuu gooyey waa wuxuu talfiyu baabi'iyey waalxalqi xeerashadii oo kale tintii u xeertay fiiri hadda masaladan xalqiga marna waxaan soo marnay xeerashada iyadoo ka mid ah min arkaani alxaj arkaanta xajka marna waxaan soo marnay iyadoo ka mid a min muxaramaati alxaj waxyaalihii muxaramaat ulixraamka ka mid ahaa sababta sidaa loo leeyahay maxay tahy hadda marka lagu leeyahay arkaanu ulxaji ayaa xeerashadu ka mid tahay waa markii wakhtigeeda la gaaro wakhtigeeda goormo weya wakhtigeeda goormo wey waa bisha la yidhaha dilxija markay toban tahay markii wakhtigaas la gaaro xiirashada waxay noqonaya arkaanu اlxaj wixii maalintaa ka sokeeyana xaaraan wey bisha dilxija tobankeeda wixii ka sokeeya masalan xajkii aad xiratay maalintii sideedaad oo bisha dilxijo ahayd ayaad xajkii xiratay maalintii sideedaad markii xajkii aad xiratay waad xiratay xaaraan wey markaas taas way waxaa loola jeeda wa fi lfidyati tafsiil fain kaanad hadday tahay muxaramaadkii xaajigu sameeyey min baabi alitlaafi talfinta baabkeeda hadday tahay wuxuu dilay hadday tahay ama wuxuu baabi'iyey wadaalika ka qatli saydi ugaarka dilkiisii oo kale waqadci shajar geedihii xaramka goyntoodii oo kale waalxalqi xeerashadii oo kale waalqalmi cijiya jaridii oo kale cijihii uu iska jaray wax sidaa ugu talfiye u baabi'iyey hadday yidhihiin falaa yushtaradu lama shardinayo fii wujuubiha wujuubi اlfidya fidyada waajibnimadeeda lagu shardin maayo camdun kas lama shardinayo walaa cilmun cilmina lama shardinayo haddiiba wuxuu wax la talfiyey oo la baabi'iyey ay yihiin masalan tintii oo la xiiray cijiyihii oo xaajigu iska jaray geedo la gooyey ugaar la dilay waxyaalaha hadday yihiin shardi ma aha qofku inuu kas u sameeyo xataa hadduu intuu ishalmaamo uu tintii halmaan uu u xiiro ama cijiyihuu iska jaro intuu is-iloobo waa laga rabaa fidyadii waa laga rabaa xataa hadduu jaahil yahay oo wuxuu yidhi ma ogeyn tinta yacni in la xiiro inay xaaraam tahay ma ogeyn wey wuxuu yidhi haddana ma ogeyn cijiyaha in layska jaro inay xaaraam tahay ma ogeyn wey wuxuu marba hadday yihiin wax la talfiye oo la baabi'iyey ma ogeyn ma lagaa yeelay kas uma samaynna lagaa yeeli maayo min baabi alitlaaf hadday yihiin wain kaanat muxaramaadku hadday yihiin min baabi tarafuh raaxaysi baabkeed hadday yihiin haddii waxa aad samaysay xaaraamta aad samaysatay ay tahay raaxo wax raaxa hadday yihiin wadaalika ka tadayubi iscarfintii waa iscarfiyey iscarfintu waa raaxaysi waa lubsi lebiskii oo kale raggii waxaa laga xarimay wax tolan inay qaataan wax tolan ay qaateen haweenaydii waxaa laga xarimay indhashareer inay qaato indhashareerkii ay qaadatay iyadoo xaaji ah waduhni saliiddii oo kale saliiddii subagii ismarmariyeen waa raaxo waaljimaaci kulankii haweenkii iyo raggii ninkii naagtii isqabay ay kulmeen oo kale wa muqadimaati muqadimaati aljimaac jimaaca waxyaalaha ka soo hormara oo kale waxyaalahaas raaxada haddii la sameeyo ushturidda waxaa la shardiyaa fii wujuubihaa fii wujuubihaa wujuubi alfidya fidyada waajibnimadeedii markaas waxaa lagu shardiyaa daalika almadkuuru midkaa la soo sheegay oo ah min alcamdi waalcilmi kas in loo sameeyaa la shardiyaa iyo inuu qofku cilmi ku leeyahay waxa aad samaysay ku xihan yihiin marka waxaad samaysay hadday yihin wax raaxaysi ah waxaa shardi ah inaad caalim ku tahay kasna aad u samayso laakiin qofkii hadduu maalan uu ninkii ragga ahaa madaxa uu iska dabooshay wuu halmaamay inta badanna way dhacdaa xajka inta badanna xujayda way ku dhacdaaho waxaad arkay xajkii markii la soo xirtay ilaa madaxa daboolashadeeda loo bartay habeenkii marka la jiirto nin waxaa iska arkay go-igoo dhan ba isku duuduubay madaxiiyo majihii iska gashaday eed arka waa la isbaraarujiyaa markaas war hebelow ma ogtahay meeshaad joogto waa xajkii madaxa marada ka qaado go-i waa la ishalmaamaa haddii marka waxaasoo kale ay tahay halmaankii go-aas duubashadiisa madaxa la saaranayo waa min baabi tarafuh raaxaysigu masaladu haddii min baabi tarafuh tahay halmaan hadduu u sameeyo dhib ma lahan halmaan hadduu u sameeyo dhib ma lahan ama maalan qofkii catar iyo waxbuu ismariyey waa raaxaysi halmaan uu u sameeyey dhib ma lahan wixiiba raaxaysi ah haddii halmaan loo sameeyo dhib ma lahan haddii cilmi la-aan loo sameeyana iyaduna dhib ma lahan cilmi la-aan haddii loo sameeyo waa wixii raaxaysi ah faslun fi dawaaf haadaa midkani fi dawaafi fii shuruudi dawaaf dawaafka shuruuddiisii ayuu u fasaliyay halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka guda galo waxaan soo qaadanay arkaanuulxaj waxaa ka mid ahaa dawaafka la yidhaaho dawaaf alifaada dawaafkaas dawaafulifaadaha la yidhaaho waxaa la sameeyaa maalinta tobanaad maalinta bisha dilxija ay toban tahay ayaa la sameeyaa dawaafkaas marka dawaafku wuxuu iska leeyahay shuruud iska or orod ma aha uun kacbada yacni isaga wareega iska or orod keliya ma ahan shuruuduu u baahan yahay wa shuruuduhu shuruudu dawaaf dawaafka shuruuddiisu sabcatun toddoba wey axaduhaa toddobadaa midkood duhrun dahaaro qaadasho wey can xadain xadadkii laga daahir yahay binowcayhi nowcayi lxadad xadadka labadiisii noocba waa inaad daahir ka tahay alasqari midkii yaraa iyo walakbar midkii weynaay xadadkii yaraa iyo xadadka weynba labadaba waa inaad daahir ka tahay xadadka yar maxaa loola jeedaa waa wixii weyse keena xadadka weynna maxaa loola jeedaa wixii qubaas keena labadaba inaad daahir ka tahay shardi wey qof aan weyse qabin ma dawaafi karo kacbadii hadduu dawaafana ma ansaxayo dawaafkiisa wa can khabahin waa in laga daahir yahay nijaas nijaastaasoo fii thawbihi shaksiga maradiisa iyo wa badanihi jirhkiisa iyo wa madaafihi dawaafkiisa ahaatee waa in laga daahir yahay maradaada waa in nijaas ay daahir ka tahay jirhkaagu waa inuu daahir yahay wa madaafihina maxaa loola jeedaa meesha aad dawaafeeda oo aad ku istaagayso oad ku wareegsanayso meeshaad ku wareegsanayso nafteeda waa inay daahirto haddii maro nijaasa aad ku dawaaftid ma ansaxayo dawaaf ama jirhkaagoo nijaasu kaaga taalla dawaaftay ma ansaxayo ama meeshii aad ku istaagaysa yaa nijaasa ma ansaxayo dawaaf maxaa yeelay nebiga salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yidhi addawaafu salaatu ilaa ana allaha axalla fiihi اlkalaam dawaafku waa salaadoo kale u yidhi nebigu salى اllahu عalayه wasalam laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa hadalkii xalaal uga dhigay dawaafka dawaafka waa lagu hadli karaa laakiin salaadda laguma hadli karo inta kale waa isku shuruuda taaniha midda kale midda labaad shuruudda middeedii labaad satru lcawra cawrada asturkeedii wey cawrada in la asturana waa shardi haweenka qaad waxaad arki markay dawaafayaan iyagoon iskaalsho haysan ama sigisaan ahan haysan ay kacbadii iska dawaafayaan cagahoodii aa iska bambannaan ma ansaxayo dawaafka dawaafkii hadduusan ansixinna xajkii oo dhan ayaan ansixayn leanna dawaafka la yidhaaho dawaafu rugniga ama dawaafulifaadaha arkaanulxaji ku jira hadduusan ku ansixin xajkii o dhan aan ansixayn haaliثuhaa shuruudda midkeeda saddexaad bad-uhu shaksiga ku bilaabidiisa wey bilxajari اlaswad dhagaxa la yidhaaho xajarulaswad dhagaxaas waa inuu ka bilaabo xajaru aswad meel waxaa jira uu uga dhegan yahay kacbada meesha kacbada uu uga dhegan yahay halkaa waa inaad ka bilowdid muxaadiyan xaal lahu xajaru aswadka uu qaabilayo bimankibihi garabkiisana uu ku qaabilayo garabkaas oo alaysari ee bidixda ah garabka bidixda ah waa in xajaru aswadka uu kaa xigo xajaru aswadkaa dawaafka haddaadan ka bilaabin ma ansaxayo xajaru aswadku marka calaamaba hadda loo sameeyo waxaa la sameeyey nal cagaar ah ayaa meesha ku beegan xajaru aswadka ayaa lagu xihay nalkaas fiirso cagaarka ah meesha nalkaa cagaarka ah halkaas ka bilow waaba loo fududeeyey dadkii dadkii waaba loo fududeeyaba raabicuhaa raabicu shuruud shuruudda midkeeda afaraad an yajcala albeyta beytka waxaa loola jeedaa kacbada kacbada waa inuu yeelo can yasaarihi bidixdiisa kacbada markaad dawaafaysid waa inay bidixda kaa xigto bidixda inay kaa xigto shardiga maaran xaal uu yahay mid maray ilaa jihati alxajar xajaru aswadka dhinaciisa xaal uu yahay mid u maraya dhinaca xajaru aswadkaad u soconay markaasaa sidaa usoo wareegso khaarijan xaal uu yahay mid ka baxsan qofka dawaafaya can ilbeyti kacbada ka baxsan kacbada dhexdeeda in la dawaafo ma ansaxayso horta kacbada bannaankeeda inaad dawaafto wey wa can shaadir weyhi wa can shaadirwaanihi shaadirwaani ilbeyt xajaru shaadirwaani ilbeyt kacbada derbigeeda yarna inuu ka baxsan yahay waa shardi kacbada waxay leedahay derbi yar oo meesha ugu hoosaysa ku malaasan oo iyada dhan ku wareegsan derbigaa yarkaa derbiga weyn maahana mid kalaa jira yar oo asaas camal aho kacbada derbiyadeeda ku wareegsan halkaas yarna waa inaad ka baxsan tahay bannaankiisa waa inaad dawaafaysa wa can xijrihi xijri ilbeyt beytka xayndaabkiisa xayndaabka kacbadana inuu qofku ka baxsan yahay waa shardi xijru ismaaciila loo yaqaan waa meel yaroo xayndaab ahoo sidaa usoo meegaaran wey meeshaa yaroo sidaa usoo meegaaran oo xijru ismaaciil loo yaqaan meeshaas bannaankeeda waa inaad dawaafto laakiin haddii meeshii dhexdeedii aad dawaafto oo xijru ismaaciil iyo kacbadii inta udhexaysa fatxada duleelka yaro udhexaysa ayaad ka dusee mar walbaba kacbadii markaad soo wareegto xijru ismaaciil iyo kacbada waxaa udhexeeya fatxo yaroo furan irid yaroo furan iridaasaad ka dusi waa soo dawaaftay ma ansaxayso waxaa la rabaa xijru ismaaciil kor inaad ka martid kor inaad ka martid shardiga bijamiici badanihi jirkiisa dhammaan waa inuu uga baxsan yahay xijru ismaaciil wa thawbihi maradiisa dhammaan waa inuu uga baxsan yahay xijru ismaaciil khaamisuhaa khaamisu shuruud shuruudda midkeedii shanaad kownuhu dawaafka ahaanshadiisa wey fi lmasjid alxaraam kownuhu dawaafka ahaanshadiisa wey fi lmasjid alxaraam masjidulxaraam dhexdiisa inuu qofku dawaafo waa shardi masaajidka dhexdiisana waa inaad dawaafto haddii masaajidkii iyo xaramkii wixii dhammaayba aad ka baxdid oo kor bannaanka aad tegtid ma ansaxayso saadisuhaa saadisu shuruud shuruudda midkeeda lixaad kownuhu dawaafka ahaanshadiisa way sabcan toddoba goor waa inuu ahaado yaqiinan min yaqiinin ee yaqiin ah toddoba goor oo yaqiin ah waa inaad ku wareegsatid kacbadii shardi saabicuhaa saabicu shuruud shuruudda midkeedii toddobaad cadamu sarfihi sarfi dawaaf dawaafka leexintiisa waa in la waayo ligayrihi hayri dawaaf dawaafka hayrkiisa waa inaadan u leexin niyadaadu waay waa inay noqoto niyatu dawaaf wax kale haddaad u niyeysatid maalan dawaafkiiba markaad kacbada ku wareegsanayso waxaad u niyeysatay qof inaad eriyato qofkaa cararayo yacni kacbada ku warwareegaya qofkaas inaad erisaad u niyeysataba niyadii dhammeedba xaj waa ka bixisa de ma ansaxayo kaas dawaafkaasi ma ansaxayo haddaad u niyeysatid qofkaa eri qofaa kaa fakanaya ka daba tag haddaad u niyeysatid wax ansaxayaa ma jiraan wain kaana dawaafu dawaafku hadduu yahay laysa midaan ahayn dawaafa nusukin dawaafkii xajka iyo cumrada nusuk waxaa loola jeedaa alxaju waalcumra wain kaana dawaafu dawaafku hadduu ahaaday laysa dawaafku midaan ahayn dawaafa nusukin dawaafkii xajka iyo cumrada hadduusan ahayn ilaa dawaaf waxaa jira xajna aan ahayn cumrana aan ahayn muxuu yahay dawaafku waa sida salaada sunnadaah oo kale uu iska furan yahay leyla wa nahaara adigoon xaaji ahayn cumrana aadan u socan kacbada dawaafkeedu mar walbaba waa albaab iska furan waa sunno mar walbaba waa la iska dawaafa markaad soo gashoba meesha timaadid hoteelkaaga ka timaaday xajkii wuu kuu dhammaaday cumradiina way ku dhammaadeen xajka hadduu ku dhammaaday cumradina ay ku dhammaatay markaad timaadidba kacbada ka faa'iidayso iska dawaafa waa cibaado iska furan kuma xira xaj iyo cumro xaj iyo cumro kuma xira haddii marka dawaafku uu yahay dawaafkii iska furaa oo kii xajka aan ahayn kii cumrada aan ahayn ushturidat fiihi dawaafkaas waxaa lagu shardiyaa anniyatu niya waa inaad niyo gaara la timaado dawaafkii xajkii cumrada hadduusan ahayn oo dawaaf kalood isaga sunnaysanaysid uu iska yahay waa inaad niyo la timaado haddii dawaafku yahay dawaafkii xajka iyo cumradana niyo uma baahna miya kaas niyada waxaa soo hoosgelaya niyadii guud oo soo ogol sooma niyeysan inaad xajinayso taas guudu isaga hoos jiraa niyadii guuduu ka hoos jiraa niyo khaas uma baahna dawaafkii xajka iyo kon cumrada amaa dawaafku hadduu yahay dawaaf aad iska sunnaysanaysid waa in niyo khaasa inaad la timaadid shardigu wain kaana hadduu yahay dawaafku dawaafa nusukin dawaafkii xajka iyo cumrada hadduu yahay laa tushtaradu niyada laguma shardiyo fiihi dawaafkaas haddii dawaafkii xajka iyo cumrada uu yahay niyo khaasa shardi ma aha leanna wuxuu soo hoosgeli niyadii ballaarayd oo xajkii cumrada aada soo niyeysatay halkaasuu soo hoosgelay wa sunanu dawaafi dawaafka sunnooyinkiisu kaiiratun way fara badan yihiin minhaa sunnooyinkaas waxaa ka mid a almashyu socodaa ka mid a fii jamiicihi jamiici dawaaf dawaafka dhammaantiis la socdo ilaa licudrin cudurdaar ma ahani inaadan wax gaadiida aadan korin oo yacnii baabuurtan lagu riixayo dadka jiisaska iyo lagu riixayo inaadan korin ayaa la sunneeyaa lugahaga aad ku dawaaftid ilaa cudurdaar inuu jiro mooye oo maalan waad xanuunsan tahay waayeelaa tahay jiisaa tahay markaasoo kale waa lagugu dawaafin baabuurta baabuurta dadka lagu riixayo waa lagugu dawaafin markaas wa an yastalima inuu markaas salaamo ayaa la sunneeyaa alxajara alaswada xajara aswadka inuu biyadihi gacantiisa uu ku salaamo awala dawaafihi dawaafkiisa awalkiisa kooga dawaafka markaad bilaabaysid xajaru aswadka waxaa la sunneeyaa inaad gacmaha saaratid gacmaha inaad saaratid wa an yuqabilahu xajaru aswadka inuu dhunkoodo wa yadaca jabhata wejigiisana uu saaro calayhi xajaru aswadka xajaru aswadka gacmaha saaro wejiga saaro dhunko sidaasaa nabiga ka sugnaatay salى الlahu عalيه wasalam xadiis imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayay ayaa nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi ina alxajara alaswada nazla min aljanna xajaru aswadka jannaduu laga keenuu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam jannaduu ka soo degay wuxuuna ka caddaan badnaayuu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam caanaha wuu ka caddaan badnaa markii jannada laga keenaya xajaru aswad caanaha wuu ka caddaa ilaa annahu sawadathu khataayaa bani aadam laakiin waxaa madow ka dhiguu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam dembiyadii bini aadamka qof walboo dembiilo ah siday gacanta u salaaxaysa oo qof walba dembigiisa meesha ugu reebaya ayuu madow soo baxayuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam waa shumiga yacni dembigu uu leeyahay hadda markaad fiirisid dhuxul waa kasii madow badan yahay xajar asadka dhuxul waa kasii madow badan yahay markii horena nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu inoo sheegay in jannada laga keeno caanaha uu ka caddaan badnaa imanay wayukarira dalik ficilkaas waa inuu ku celceliyo ثalaaثan saddex goor inuu ku celceliyo yaعni dhunkooshada wejiga uu saaranayo salaamidda saddex gooruu ku celcelin xajar aswad wa an yarmula rajulu ninku inuu rucleeyo ayaa la sunneeyaa fii dawaafin dawaaf uu ku rucleeyo dawaafkaasoo bacdahu gadaashiisa sacyun sacyigu uu noqday oo safaya marwa yacni la sacyinayo sacyiba hadduu ka dambeeyo inuu raggu ay rucleeyaan ayaa la sunneeyaa fii halaati saddexda ay ku rucleeyaan saddexdaasoo al-uwali ee ugu horreeya dawaafku waa ka ka kooban toddobo toddoba goor ayaa lagu wareegsadaa kacbada saddexda goora ugu horraysa waxaa sunnaa ragga inay orod yacni meel dhexaada camal qof ordaya camal ay iska dhigaan orod xoogana lama rabo xoogaa yaroo ruclayn ah xoogaa yar ruclayna saddexda goora ugu horraysa laakiin waxaa shardi ah ruclayntaas marka qofku uu samaynayo waa dawaafka sacyigu ka dambeeyo haddii safaya marwa isla markiiba aada sacyinaysid wey ood aadaysid haddii dawaafkaas uusan sacyi ka dambaynin oo safaya marwa aadan aadaynin ruclaynta lama sunneeyo markaas ruclayntii lama sunneeyo markaas wa an yadabica inuu jina tuuro murqihiisa inuu yacni jina tuuro ayaa la sunneeyaa fii dawaafin dawaaf dhexdiisa uu ku jima tuuro dawaafkaasoo fiihi dawaafka dhexdiisa ramalun ruclayn ay ahaatay dawaafka lagu leeyahay ruclee jimatuurna waa la sunneeyaa jimatuur maxaa loola jeedaa sheekhaa kuu sheegaya wuxuu ku yidhi wadaalika bian yajcala ba'dan waxaa la yidhaha baa-u taswiir masaladiiyaa lagu suurayna baa-u taswiir ba'da suurayn wadaalika bian yajcala waa inuu qofka xaajigu yeelo wasada ridaa'ihi go'iisa go'aas dhexdiisa taxta mankibihi garabkiisa hoostiisa waa inuu yeelo garabkaasoo alaymani ee midigta ah go'ii dhexbartankiisii waxaad yeeli yacnii garabka midigta ah hoostiisa waa kilkisha kilkishaad gelin wey wa darafayhi darafay ridaa go-a labadiisa geesna calaa mankibihi garabkiisa waa inuu yeelo garabkaasoo alaysari ee bidixda ah labada yacnii labada gees oo go-ana garabka bidixdaad isugu geyn dhexdiisana waxaad gelinee yacni gacanta midigta ah garabka midigta ah hoostiisii maalan waa sidan oo kale cimaamada anigoo yidhi oo kale sidanuu qofku leeyahay labadii daraf waa kuwaas halkaanu isugu keeni marka saan wey tii hoosena waxaa weeye waa gacanta midigtaa garabka midigtaa hoostiisa marka ruclayntana waxaa weeye xoogaa orod khafiifa wey orod khafiifa kanna waxaa la yidhaha ildibaac ildibaac ayaa la yidhaha ildibaac marka kayfiyadaas nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa sunneeyo niman gaalo ah markii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu kacbada dawaafayay nabiga saxaabadiisa ayaa waxay yidhaaheen waxaa noo iman doona ilaa xilligaa iyagaa haystay kacbada waa intuusan nabigu sala allahu alayh wasalam fatxu maka intuusan samaynin nebigu sala allahu alayh wasalam ayaa waxay yidhaheen magaalada madiine waxaa ka iman doona dad qandhadii madiine ay feenatay oo caato ah ayaa sanadkan kacbada dawaafi doona sanadkan kacbada waxaa dawaafi doona dad caato ah oon tabar hayn oo muslimiin ah ayaa iman doona waxay koreen gaaladii jabal abi qubays buurta weyn oo la yidhaaho jabal abi qubays buurtaasay fuulfuuleen iyagoo fiirsanaya sida kacbada muslimiintu ay u dawaafayaan saxaabada nebiga sala allahu calayh wasalam nebiga marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaad samaysaan gaaladu si aysan noogu farxinin dawaafka saddexda goora ugu horreysa waxaad samaysaan ruclayn sameeya ruclaynna sameeya jimatuurna sameeya dad xoog leh oo yacnii islaamnimadooda aysan daciif ahayn oo jihaad iyo wax walboo khayra awood u leh tus uu yidhi gaalada nebigu sala allahu calayh wasalam markaasay saxaabadii murqahoodii iyagoo kuusayoo ruclaynaya ay gaaladii ay arkeen marka xilligii hore sidaasaa horta sababta loo jideeyey uu ahaa ramalka iyo ildibaaca sababtaasuu ugu talagalay nebiga sala allahu calayh wasalam laakiin iyadoo sunnadaas la xasuusanayo islaamku dacfigii uu soo maray isagoo la xasuusanayo sunnadaasi waa sunno daa'ima ilaa yowmi alqiyaama ilaa yowmi alqiyaama inkastoo cabdullahi bni cabbaas isagu uu leeyahay xikmadaasi way baaba'dayoo mar haddii gaalo laystusayo oo awoodda islaamka la tusayo maka joogta hadda aysan jirin sunno maaha uu leeyahay isagu ildibaaca iyo iyo ramalkuba sunno maaho yaa la tusiyu leeyahay hadda maadaama magaaladii ay noqotay beledulislaam ay noqotay oo cid hadda la tusayo ramal iyo ildibaac aysan jirin sunno maaha uu leeyahay cabdullahi bni cabbaas laakiin saxaabada intooda badan iyo madaahib alculamaa waxay leeyihiin waa sunno ilaa yowmi alqiyaama wa an yaqruba arajulu ninku fii dawaafihi dawaafkiisa inuu u dhowaado laakiin arrimahan hadda aanu soo sheegnay oo ruclaynta iyo ildibaacan oo maradan sidan la yeelayo waxay khaas ku yihiin ragga raggay khaas ku yihiin haweenka lama ogola ruclayn haweenka inay rucleeyaan sunnadaas looma ogola inay sidaas oo kale go-oodii meeshan gashadaanna looma ogola shareecada uma ogola waa masaa'il khaas ku ah ragga wey wa an yaqruba rajulu ninku waa inuu u dhowaadaa la sunnayn fii dawaafihi dawaafkiisii min albeyt kacbada waa inuu u dhowaado haweenta iyadu waa inay geeska ragga yacni kor ka dawaafto laakiin raggaa loo sunneeyaa inay beytka u dhowaadaan wa an yuwaaliya dawaafahu dawaafkiisa waa inuu xirxiriiriyo qofku dawaafka inuu xirxiriiriyo toddobada goorba waa inuu isku xijiyo toddobadaba wa an yusalliya waa inuu tukado bacda faraaqihi ka faaruq noqoshadiisa ka bacdi oo dawaafka markuu dhammeeyo ragcatayni laba ragca waa inuu ku tukado khalfa almaqaam maqaamu ibraahim gadaashiisa maqaamu ibraahim waa dhagixii kacbada markuu dhisayey uu ku istaagay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam dhagaxaas gadaashiisa inuu laba ragca ku tukado ayaa la sunneeyaa intayasara waa hadday fududaato hadduu u fududaado yacni intayasara alrakcataan khalfa almaqaam labada ragoo khalfa maqaam lagu tukanayo hadday fududaadaan wey ama haddaysan kuu fududaan waxba dadkii ha dhibin mashaakilna ha gelinine masaajidka uun meel ka mid a iskala tag dadaa waxay samaynayaan xilliga xajka waxay maqleen uun sunnadana la oofiyaa khalfa almaqaam ibraahimay ku tukanayaan dadkii dawaafayoo kacbada dawaafayey meelay maraanba ma laha meeshana lagu sunnaysan halkana lagu sunnaysan dadkii waxaa laga yaabaa qofkii wuxuu iska fiirin oon hortiisuu fiirine qof sujuudsan inuu ku istaagaa dhici karto dhibkaasna adigaa keena hadday fududaataan loola jeedaa mooye haddii zaxme iyo cidhiiri ay jiraan ka fogaaw maxaa yeele adoo sunno raadinaya haddii xaaraan aad ku dhacdo dhib wey xaaraan haddaad ku dhacdo hadda maalan xajaru aswadkii waxaa la yidhi waa sunno in wejiga la saarto la dhunkoodo sunno wey laakiin sunnadaas hadday dhibaato kuu keenayso oo yacnii adigii dhibaata ay kuu keenayso ama dad muslimiina aad dhibaato u geysanayso ama cawradaadiiba ay faydmayso waa inaad iska tagtid wey ood iska dhaaftid sunnada ama hadda wakhtigan dadka jooga waxay samaynayaan qaarkood xajar aswadka waxay maqleen hala salaamo waxay samaynayaan raggii iyo dumarkiiya meeshii inta isku cidhiiriya ayaa mararka qaar yacni dumarkii waxaa faydmayaba madaxoodii maskantii inta ka dhacdo oo xijaabkii ka dhacaan madaxoodii yaa faydmaya rag waaweyn iyaguna dumarkii ku dhex jiraan ay cidhiirinayaan sunnadaasun halla ofiye uga dhigan tahay shareeco kale iyo diin kale iyo lawaasim kale oo ay ka baqayaan male maxaa sunno u oofinayaa cawradii yaa bannaan haweenayuu maaragtaa yacni ku dhegan yahay oo jirhkiisii ay istaabanayaan oo iscidhiirinayaan dhibka meesha ka taagan qofka hadduu arko wuu yaabaya saasa rag iyo dumar laysugu dhex jiraa rag iyo dumar laysugu dhex jiraa sunnuu raadinaa xaaraamuna ku dhacay xaaraamu ku dhacay wa an yastalima alxajar alaswad xajar aswadkii waa inuu salaamo haddana mar kale bacda faraaqihi ka faaruq noqoshadiisa kabacdi min aragcatayn labada ragca markuu ka faaruq noqdo waa inuu haddana uu salaamo xajarulaswadkii faslun fii shuruudi sacyi sacyiga labada buurood oo safaya marwa la soconayo shuruuddiisii ayuu u fasalaya fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa labada buurood oo safaya marwa marka la soconayo iyaguna waxay iska leeyihiin shuruud sacyigaas waxaan soo marnay inuu ka mid yahay arkaanu اlxaj shuruudu sacyi sacyiga shuruuddiisii arbacatun afar wey alawalu shardiga ugu horeeya an yaqdaca an yaqaca waa inuu sacyigu dhaco bacda dawaafin dawaaf ka bacdi dawaafkaasoo saxiixin ee saxiixa horta sacyigan waxaa shardiga marka hore dawaafku inuu ku ansaxo dawaafku kow horta waa inuu ku ansaxo lianna asacya taabicun lidawaaf sacyigu sidiisaba wuxuu taabic u yahay dawaafkii dawaafkii hadduu kaa buray sacyiguna ma ansaxayo oo min rugnin dawaafu rugni ah ow quduumin ama dawaafkii soo geliddii ah dawaaf waxaa jira dawaafu rugni iyo dawaafulquduum dawaafu rugnigu waa kii hadda aanu soo maraynayoo aanu dhehaynay maalinta tobanaad ee bisha dilxija ayaa la sameeyaa dawaafulquduumkuna kow magaalada maka markaad soo gashid waa sunno kacbadii inaad ku salaamto dawaaf dawaafulquduumaa la yidhaha sunnagu الثاني ka labaad an yabdaأa waa inuu bilaabo fi اlmarati marka markaasu alula ugu horaysa min الsafا kow buurta safا waa inuu ku bilaabo maxaa yeele nabiga salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi ibda'uu bima badaأa allahu bihi wixii ilaahay uu bilaabay adinkuna bilaaba ina الsafا wاlmarwata min shacaa'ir الlah ilahay wuxuu ku bilaabay الsafا wixii ilaahay ku bilaabay ku bilaabo uu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam buurta safa inuu ku bilaabo waa shardi والثaaniya marka labaadna waa inuu ka soo bilaabo haddana min almarwati marwo haddana waa inuu marka labaadna ka bilaabo wahaakada alxukmu saas weeye xukunkoo saasuu u wadi mar walbaba ilaa toddobadii uu ka dhammaystiro aلثaaliثu midka saddexaad an yaqdaca waa inuu gooyo bimuruurihi mariddiisa waa inuu ku gooyo jamiica almascaa makaanu socodka dhammaantiis waa inuu dhammaystiro maalan safa iyo marwadii haddii safadii tusaale ahaan tusaale ahaan meeshan kursiga hadda aniga ii yaallo oo kale haddii safadii waa miaalan ka soo qaadayna safadii hadday tahay marwana geeska masjidkan ay tahay haddii masaajidka geeskiisa aadan gaarin ee tiirkan aad ka soo laabatid ma ansaxayso jamiic almasca saasaa loola jeeda jamiic almasca sidaasaa loola jeeda maalan kursiganoo kale ka soo qaad safadii marwadiina ka soo qaad derbigan masjidkaoo kale derbigii inaad tagtaa lagaa rabi oo ad dhammaystirto mascaha makaanu socodka ma dhammaystirina derbiga adigoon gaarin tiirkan markaad marayso waa soo jiiraysa haddana tiirka markaad marayso waa soo jiiraysa eber waxba kama jiraan jamiica almasca inaad dhammaystirto shardiga alraabicu midka afaraad an yascaa sabcan toddoba waa inuu socdo oo yaqiinan min yaqiinin hubaal ah toddoba gooraa la rabo waa sidii dawaafkii oo kale muhimatun haadihi tani muhimatun waa mas'ale muhimow yusanu waxaa la sunneeyaa muta'akidan xaaluu yahay sunno ajirkeedu adag yahay oo sunno ajirkeedu aad u fara badan yahay ziyaaratu qabri sayidina sayidkeenna qabrigiisa ziyaaradiisiyaa la sunneeyaa rasuuli illaahi ah sala allahu calayhi wasalam walow ligayri xaajin wa muctamirin xaajiga iyo qofka cumraysanaya hayrkoodba ha noqdo xataa xaajiba yaadan noqon qof cumro u socdaba yaadan noqon mar walbaba sunno mu'akada waxaa ah in nabiga qabrigiisa la soo ziyaarto sala allahu calayh wasalam liaxaadiida liajli axaadiid axaadiis darteed ayaa loo sunneeya axaadiistaasoo waradad ku soo aroortay fii fadlihaa fadli ziyaarati rasuuli illah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ziyaaradiisa ku soo aroortay axaadiis fara badanaa ku soo aroortay bal waxaa ku soo arooray aayadaha qur'aanka qaybo ka mida waxaa ka mid a aayadda ku soo aroortay walow annahum id dalamuu anfusahum dadku hadday naftooda soo dulmiyaan jaa-uuka hadday kuu imaan lahaayeen oy ku soo siyaaran lahaayeen nebiyu llahi moxamed sala allahu calayh wasalam faistakfaru llah ilaahayna ay dembi dhaaf ka dalbi lahaayeen waistakfara lahum arasuulu rasuulkuna uu dembi dhaaf u dalbi lahaa lawajadu llaaha tawaaban raxiima waxay ogaan lahaayeen ilahay inuu toobadooda aqbalay waxaa kaloo u daliila xadiidkii nabigeena salى اllahu عalيه wasalam uu yidhi man zaara qabrii wajabat lahu shafaacatii qofkii qabrigayga soo ziyaarta shafaacadaydaa u waajibtuu yidhi nabigu salى اllahu عalيh wasalam waxaa kaloo ku soo arooray xadiiskii ahaa man zaaranii bacda mowtii fakaأnama zaaranii fii xayaatii qofkii geeridayda kabacdii soo ziyaarta wuxuu la mid yahay noloshayda isagoo igu soo ziyaartay waxaa ka mid a xadiiskii ah man zaaranii ila almadiina kuntu lahu shafiican wa shahiida qofkii madiine igu soo ziyaarta waxaan u noqdaa qof mid u shafeeca una markhaati fura waxaa kaloo ka mid ah xadiiska abu daawuud xadiis abu daawuud bisanadin صaxiixu xadiis abu daawuud oo sanad صaxiixa lagu wariyey maa min axadin yusallimu calay ilaa radda allaahu calaya ruuxii xataa arudda calayhi الsalaam qof isoo salaamaya ma jiruu yidhi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam ilaa ruuxdaydaa ilaahay ugu soo celiya xataa arudda calayhi الsalaam si salaamta aan uga qaado marka nabiga salى اllahu عalيه wasalam qofka hadduu u yimaado soo salaamo uu yidhaaho assalaamu calayka yaa rasuula اllahi uu yidhaaho nabiga u ducaynayo salى اllahu عalيه wasalam oo salaamtu ka qaadiyo wuxuu leeyahay wacalayka الsalaam waraxmat اllaahi wabarakaatuh sida xadiiska abu daawuud sanad صaxiixa looga wariyey wallahu aclam